بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة القصص أيام كسر حشرني آية صدني تدواد يدرسي من قبل الله قال تبارك وتعالى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قصدي نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي فرعون أيان كسر أحسن ولد بيس فرعون oo ku tilmaamay in aayadihii ilaahay subxaana wa tacaala ay yihiin sixir la been abuurtay horeyna umaanaa maqal ayay yidhaahdeen fircawn iyo dadkii la socday taasaa inoo dambeysay nabiyullaahi muuse calayhi salaam ayaa arrintaa marka ka hadlaya wa qaala wuxuu yidhi muusa muuse wuxuu yidhi rabbii rabbiga ayaa aclamu ogaansho badan biman cid u ogaansho badan jaa-a yimid bilhudaa hanuunkii la yimid min cindii agtiisa kala yimid waman cidna isaga u ogaansho badan takuunu ay ahaan lahu isaga caaqibatu daari daarta cidhibteeda inahu amar iyo shanin waxweye laa yuflixu ma liibaanaan alalimuuna aalimiintu ma liibaanaan nabi muuse calayhi salaam aayaduhu la yimid markii lagu tilmaamay sixir la been abuurtay iyo waxaan hadda ka hor la maqal ayuu wuxuu ku jawaabay rabbi ayaa subxaana wa tacaala hawshan og ciddii hanuun wadato agtiisa kala timid iyo daartan adduunyada ciribteeda dambe oo laga wado riixii lib iyo guul ku dambayn doona ama daarta ciribteedu aakharay noqon kartaa oo aakharo ilaahay naxariistiisa iyo jannadiis heli doona labadaas ilaahay baa og subxaana watacala uga ogaansho badan macnaha aniga ayaa jidkii saxdahayd ku sugan libtana aniga ayay ii dambayn doontaa bedelkii uu dhihi lahaa buu arrintii wuxuu ka dhigay yani arrin ilaahay uu daynayo subxaana wa tacaala ilaahay baa uga ogaansho badan laakiin sideedaba daalimiintu ma liibaanaanoo gaalada iyo inta jidkooda hayaaye marnaba ma guulaystaan wa qaala muusa muuse wuxuu yihi rabbii rabbigay ayaa aclamu ogaansho badan biman qof ayuu u ogaansho badan yahay ama ruux jaa-a yimid bilhudaa hanuunka la yimid min cindihi agtiisa kala yimid waa muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waman cidna isaga u ogaansho badan takuunu ay ahaan lahu isaga ay u ahaan doonto caaqibatu daari daarta ciribteedu ay ahaan doonto yani guusha daartan ciddii ku dambayn doona oo ama daarta adduunyadoo lib iyo guul ah ama daarta aakhare iyo naxariisteeda inahu amar iyo shanigii xaalku waxaweye laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuuna daalimiintu ma liibaanaan daalimiintu waa fircawn iyo inta la socoto wey ee uu hogaaminayo marnaba lib heli maysaan mana liibaanaysaan waqaala fircawn yaa ayuha almalau maa calimtu lakum min ilaahin hayrii fircawn baa marka hadlaya waqaala wuxuu yihi fircawnu fircawn wuxuu yihi yaa ayuha almalau madaxyaweyntaay maa calimtu ma ogi lakum idinka idiinma ogi min ilaahin mid la caabudo oo hayrii aniga aan ahayn fa awqid hori buu yidhi oo shib lii aniga ii hori yaa haamaanu haamaanow cala tiini dhoobada korkeeda dhoobada korkeeda ii shidoo igu huri dabka oo fajcal yeel lii aniga waxaad ii yeeshaa sarxan sar dheer lacallii waxaan mudnahay adtalicu inaan daalacdo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa inaan soo daalacdo wa innii aniguna la adunnuhu waxaaban u malaynaya min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay wastakbara waa iskibriyey fircawn huwa isaga iyo wa junuuduhu ciidamadiisiiba way iskibriyeen fil ardi dhulka dhexdiisaay isku kibriyeen bikayri lxaqi xaq daro ayay isku kibriyeen wadannuu waxayna maleeyeen annahum iyagu laa yurjacuuna inaan la celinaynin ilaynaa xagganaga inaan xagganaga loo soo celinayninna way la noqotay fa akhadnaahu waanu qabanay fircawn isaga iyo wa junuudahu ciidamadiisii fanabadnaahum waanu gannay filyami badda dhexeeda ku gannan ku turnay fandur bal fiiri kayfa sideebaa kaana ahaat caaqibatu alaalimiina kuwii aalimiinta bal cidhibtooda say ku dambaysay fiiri way macnaa fircawn marka wuu istaagay hadal buu qabsaday wuu khudbaynaya wuxuu la hadlayaa dadkii golihiisa fadhiisan jiray ee yacni maamulka la hayay madaxyaweyntii akhyaartiisii ayuu la hadlayaa wuxuu leeyahay muuse wuxuu sheegay inuu ilaah kala jiro aniguse ilaahaan aniga ahayn idinma ogi bule ana rabbukum alaclaa oo kale maana yani rabbigiini igu sarreeyo waa aniga laygama sarreeyo waxaan muuse la yimidna waa quraaf buu leeyay wax jira maaha war uu iska keenay wuu ogyahay waxaanuu sheegayo dhan isax maka jiro laakiin waxa weeye jahwareerin buu ujeedaa dad aan macno lahayn buu meesha ku xaraystay kolba dhankuu doono macnaa waxa weye uu wadayo markaasu wuxuu dadkii inuu jahwareeriyo daraaddeed buu wuxuu leeyahay haamaanow haamaan waa wasiirkiisii wey haamaanow waxaad samaysaa dhoobo ii dubule fa awqid lii yaa haamaanu calatiin waxaa laga wadaa dhoobada markay guryaha ku dhisanayaan dhoobada badbaa la geliyaa markaasaa waxay noqonaysaa bulkeeti adag marka dhoobo ii huri wuxuu ka wadaa dhoobada inta la malaaso sida dhagaxa guryaha lagu dhisoo kale laga dhigo ayaa markaa kadib dab la geliyaa dabkaasaa lagu shidaa way adkaanaysaa marka sida dhagaxoo kale noqonaysa markaa kadibna waxaad ii dhistaa buuhi sar aada u dheer oo maxaad ka rabtaa waan fuulayaa bal muuse ilaaha uu sheegayo kor ku sheegahayo baan bal soo fiirin bule inuu been sheegayo ila tahay wa inii la adunuhu min alkaadibiin buui saas kollay dhulka kuma ogin bule dhulka kollay ilaaha uu sheegayo isaga maba jooge laakiin bal korka uu sheegayana aan ka soo fiiriye bal iidhis bule sartaa iyada soo fiiriye oo haddaad ilaah tahay maxaad uga baahan tahay in sar lagu dhisho waad boodidood adigu soo aragta waxaas miskiinnimadiisa fiiri caqli daradiisa wax kuwii kuwa kasii caqli xun buu meesha u khudbaynahayaa oo la fadhiya maxaad haamaan iyo sartiisaba uga baahanta haddaadan ilaah tahay oo lagaada sarrayninba maad intaad boodood duusho soo fiiris waxa meesha ka jira intaasuu u baahay laakiin yaa dhihi kara caamo uun sacab garaacayso marxabaynaysa unbaa meesha u farfadhida oo ka rumaysa wuxuu sheegayo dhan macnaa ka rumaysanaysa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wuu iskibriyey isagiiyo ciidamadiisiiba dhulka isku kibriyeen iskibrintoodaana gar maaha waa gardar xaq darra isku kibriyeen waxayna moodeen inaan la soo celinayno xagganaga ayna usoo noqonin waan qabanaybu rabbi subxaana wa tacaala isagiiyo ciidamadiisii badda ayaan ku gannay oon ku tuurnay wey bal fiiri aalimiinta cidhibtooda say ku dambaysa fiiri wey soo nabiyllahi muusa alayhi salaam muusa dhihin inahu laa yuflixu aalimuun sama dhih tii baa ku dhacday marka hadalkii nabiyullahi muusa alayhi salaam uu sheegayey ayaa ku dhacayo cidhibxumay ku dambeeyeen iyo meeshaa ilahi subxana wa tacala inuu ku baabi'iyo wa qaala wuxuu yihi fircawnu fircawn wuxuu yidhi yaa ayuha almalau madaxyaweyntiiyo akhyaartiyey maa calimtu ma ogi lakum idinka min ilaahin mid la caabudo oo hayrii aniga aan ahayn warkaa markuu leeyahay min qaraarati nafsi wuu is ogyahay inuu been sheegayo wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa naftoodu way hubtaa buu rabbi ilahi subxana wa tacala way hubaan oo way yaqiiniyeen aayaadka ilahi subxana wa tacala inay xaqiihin laakiin way isdiidsiinayaan fircoon intaasoo dhan isgiijin bay ka tahy laakiin inuusan wax garanaynin maaha saas mana fa awqid huri buu yii lii aniga ii huri yaa haamaanu haamaano waa wasiirkiisa difaaca la dhaha ninka ciidamada iyo maamulka ugu xilsaaran buu ahaa yaa haamaanu haamaanow calabtiini dhoobada korkeeda ii huri buui dab igu shido dhoobadu si ay bulkeeta adag u noqoto fajcal yeel lii aniga waxaad ii yeeshaa sarxan sar dheer guri dheer ii dhis lacallii waxaan mudnahay abtalicu inaan dhaalacdoon soo arko ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa inaan soo arkaan mudnahay waxaa meeshaa laga garanayaa inuu muuse u sheegay allaha soo dirsaday inuu kor jiro saa umu macnaa waxa way ku keeni kara ama isagaa garanahayay siduu isu yeelyeelahay wa innii aniguna la adunnuhu waxaan u malaynayaa muuse min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya mid ka mida inuu yahay beenaale inuu yahay bayla tahay wastakbara waa iskibriyey fircawn huwa isaga iyo wa junuuduhu ciidamadiisii fil ardi dhulka dhexdiisa isku kibriyeen oo isweynaysiiyeen bikayri lxaqi xaqdarra isku weynaysiiyeen ilan isweynaysiinta ilahay unbaa iskale subxana watacaala alkibru lilahi tabaaraka watacaala weynida iyo yani isla weynanka iyo ilahay subxaana watacaala sifatu lkibriyaa isagaa iskale ninkii kula qabsadana ama kula doodana waa ka rasuulku yuri sal ly wasalam ballan buu ku qaaday inuu naar ku ridayo markaa xaq maba noqotaba inaad dhulka adoo adoon ah oo miskiin ah oo shalayto candhuuf uraysa ah maantana adigoo tacbaan oo tabar lahayn adduunka aad joogto sidaad og tahayna aada u nooshahay inaad haddana iskibrisaayey wax gar ku amaba habo marnaba gar ma noqon karto inaad iskibriso macnaha wadannuu waxay maleeyeen annahum iyagu ilaynaa xagganaga laa yurjacuuna inaan loo soo celinayn fa akhadnaahu waan qabanay fircawn isaga iyo wa junuudahu ciidamadiisi fanabadnaahum ayagoo idil baan gannay fil yammi badda dhexeedan ku gannay oon ku tuurnay fandur fiiri kayfa sideebay kaana ahaatee caaqibatu alaalimiina kuwa dulmiga sameeyey bal ciribtoodu say ahaatay fiiri say ku dambeeyeen wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay bu rabbi yihi subxana watacaala a'imatan madax baan ka yeelnay kuwo lagu daydaan ka yeelnay kuwaasoo yadcuuna yeedha addoommada ugu yeedha ila naari naarta xaggeeda ugu yeedha wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana laa yunsaruuna loo hiilin maayo wa atbacnaahum waan raacinay fii haadihi middan dhexdeeda addunyaa ee liidata lacnatan fogeyn baan raacinay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la xumeeyey bay ka mid yihiin fircawn iyo intii la socotay oo madaxdii ah waxaan ka yeelnay buu rabbi subxana watacaala kuwa lagu daydo yacni xumaanta lagaga daydo waa la raacsanaa khalqi bay lugooyeen oo lumiyeen waa la daba joogay xaggee bay dadka u hogaaminayaan oo u wadayaan waxay u wadaan naarta xaggeeday dadka ugu yeedhayaan maxaa yeelay kufriga iyo shirkiga iyo dhaqan xumida iyo macaasidan ay dadka ugu baaqayaan baa waxay tahay sababtii naarta lagu geli lahaa yadcuuna ila annaar waataynu soo marnay fa awradahum annaara wa bi'sa alwirdu almawruud sida uu adduunka xumaanta ugu hogaamiyey ayuu maalinta aakharana intuu hor qaado iyaguna daba galaan unbuu naarta ku hogaamin doona naarta gelin doona maxaa yeelay yani waxa weeyaan ninkii adduunka aada daba socotay unbaad aakharana dabageli doonta isaga unbaad nala meel noqon doontaa wy macnaha yadcuuna ila annaar maalinta qiyaamadana loo hiilin maayo bu rabbi ihi subxana watacala cid uu hiilin karta ma jirto ayaguna awood iyo xeelatooda wax ku qabsan maayaan cid kaleeto usoo gurman karto wax u qaban kartona ma ay jirto adduunkana waxaanu ka dabagaynay bu rabbi ihi subxana watacaala oon raacsiinay lacnad fogeyn naxariista ilahi laga fogeeyey subxana watacaala yani wa utbicuu fi hadihi dunya lacna lacnad baa laga dabageeyo ilaahayna subxaana watacaala naxariistiisa waa ka fogeeyey malaaigtuna way lacnadaysa addoommada wan wanaagsanee ilaahay uu leeyahay ee rusushii dambe iyo akhyaarta iyo mu'miniintuna way lacnadayaan cid alle ciddii maqashaba calayhi lacnatullahi baa laleeyahy lacnadaasaa laga dabageeyey adduunyada dhexdeeda maalinta qiyaamadana kuwa la xumeeyey ayay ka mid yihiin fircawn iyo macnaa waxway intii la socotay wa yowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiina oo se loo xumeeyey cadaabka ilahay bay gelayaan subxana watacaala nin cadaabka ilaahay la geliyena xumayn u laaban ma jirto xumayn u laaban ma jirto ama jirkiisii ama wejigiisii ama noloshiisii xumayn u laaban ma jirto cadaab ilahay cid gashay subxana watacaala saas man wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay aimatan baan ka yeelnay kuwa aimatan kuwa lagu daydo madax baan ka dhignay wey adduunka markay joogeen kuwaasoo yadcuuna yeedha ila naari naarta ugu yeedha yadcuuna annaasa way dadkay u yeedhaan ila naari naarta ugu yeedha wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana laa yunsaruuna looma hiiliyo loo hiilin maayo cidina wax uma qaban karta wey wa atbacnaahum waanu raacsiinay fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda waxaanu raacsiinoo ka dabageyna lacnatan fogeyn ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa laga fogeeyo wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la xumeeyey bay ka mid yihiin oo dadka la xumayn doonay ka mid yihin walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi ma ahlakna alquruuna aluulaa basaa'ira linnaas fircawn markii la halaagay maxaa ka dambeeyey walaqad aataynaa xaqiiqa waan siinay muusa muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay tawreed min bacdi maa ahlaknaa markaan halaagnay kadib alquruuna ummadihii aluulaa ee horeeyey basaaira xaalo ay yihiin basaaira ama basaaira daraaddeed yani basaaira xaalana waa suurada mafcuulilaazimina waa laga dhigi karaa basaaira kitaabkiioo aayado laga dhiga wey basaaira iyagoo ah kitaabkiibaa la siiyey basaaira kuwo wax kala arka iyagoo ah kuwo wax kala arka ayagoo ah linnaasi dadka iyagoo u ah kuwo wax kala arka wa hudan hanuunin ayagoo ah wa raxmatan iyo naxariis lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan oo waana qaataan wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedow bijaanibi algarbiyi bijaanibi ljabali buurta dhinaceeda maadan ahayn dhinacii algarbiyi ee gabaldhaca loo nisbeeyey id waktiga qadaynaa aan xukunnay ilaa muusa muuse xaggiisa markaan u xukunnay alamra arrinkii wamaa kunta mana aadan ahayn min ashaahidiina kuwa goobjoogga ana maadan ka mid ahayn kuwa xaadirkaa maadan ahayn walaakinaa anaga walaakinaa laguse noqonya ansha'naa annaga ayaan amaamunoo abuurnay quruunan ummado ayaan abuurnay fatadaawala waxaa dheeraaday calayhi ummadaha korkooda waxaa ku dheeraaday alcumru cimriyadiibaa ku dheeraaday waktigiibaa ku dheeraaday wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedo thaawiyan mid negi fii ahli madyan madyana madyan dadkeeda dhexdooda mid ku negi maadan ahayn tatluu xaalaad akhriyayso calayhim reer madyan korkooda aayaatida aayadaha nagaad ku akhriyayso walaakinaa laguse noqoy kunaa anagaa waxaan ahayn kunaa waxaan ahayn walaakinaa laguse noqoy kunaa waxaan ahayn mursiliina kuwa diray baan ahayn annagaa ku dirnayo rasuulkaa dhigana wey macnaha markii la halaagay fircawn oo reer bani israa'iil badii laga sabato bixiyo banaanka ay u baxeen iyagoo bad qaba ayaa waxaa bilaabatay markaa reer bani israa'iil dowladoodii iyo isku habayntoodii iyo mujtamacoodii oo uu nebi muuse hogaaminayo markaa kadib waa ka marka kitaabkii ay ku dhaqmi lahaayeen nebi muuse la siiyey oo kitaabkii tawreed ahaa waa fircawn markii la halaagay kadib ummadihii horeeyey markaan halaagnay kadib baan muuse kitaabkii siinay tawreed ah ummadaha la hagalay kuwo wey fircawn baa u dambeeyey iyo kuwii ka horreeyo reer caad iyo reer thamuud iyo qowmu nuux iyo ummadihii hore markii la baabiiyey kadib ayaa nabiyullaahi muuse calayhi salaam kitaabkii tawreed aha la siiyey kitaabku muxuu qabanaya basaaira linnaas yacni kuwax kala arkaya wey iyagaa wax ku kala arkayo xaq iyo baatilkay ku kala arkayaan laakiin isagiibaa laga dhigay inuu wax kala arkayo isagiibaa laga dhigay inuu wax kala arkayo kala aragga bedelkii iyagu iyagaa ka faa'iidaysanayo wax ku kala arkaya basaairo waxaa loogu tilmaamay kitaabka mid wax kala arkaya asagu iyagaa wax ku kala arkayo xaq iyo baatil ku kala arkaya laakiin sida kala cadayntiisu uu wax kala cadaynayo ay aada ugu xeel dheer tahay baa waxaa laga dhigay sidii isagu isagu wax kala arkayo kaleeto basaaira linnaasi saasaa laga wadaayo yacni waxa weeye xaqii iyo baatilkiibuu ukala cadaynayaa xumaantii iyo samaantii bay ku kala arkayaan sidaas way macnaha hanuun weeye oo waa naxariis dadka ayuuna u yahay yacni taasaa la tilmaamaya waxaana loogu soo dejiyey inay waana qaataan reer bani israa'iil iyo dadku usoo degay tawreed inay ku waana qaataan ayaa loogu talagalay intaa markii laga hadlay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu sheegayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh risaaladiisu inaysan ahayn wax muran geli kara rasuulnimadiisu inay iska cadda waxyaabaha kutusayana waxaa ka mid ah iyo xujooyinka cadcad ee kutusaya markii nebi muuse ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ari waxyiga u xukumahayey oo uu buurtii duur dhankeeda qorax dhac halkaa markii loogu waxyoonayey nabiga waxaa la yidhi sal alay wasalam maadan halkaa ahayn goobjoogna maadan ahayn haddaadan meeshaas nebi muuse loogu waxyoonayay aadan joogin cid kaleeto oo joogtay oo bini aadamoo hadda aad ka baratayna ayna jirin arrintiina siday u dhacday aada u sheegayso xaggee baad ka baratay wey su-aal xaggee kalood ka keeni kartaa intaasoo qarnibaa ka soo wareegtay nebi muuseiyo adiga idiin dhexaysa meeshii loogu waxyooday meeshuu joogay qaabkii wixii loo sheegay wixii oo dhan baa dadka u sheegaysa goobjoogna maadan ahaynoo gadaashiibaa dhalatay muddo dheer baa idiin dhaxaysa say ku imaan kartaa waxay uun ku imaan kartaa allihii ka warhayee markaa arrinta waday inuu kuu sheego oo xaggiisa lagaaga soo sheego taa unbay ku imaan kartaa ayib macnaheedu waxa weeyaan yani maadan ogeyn adiguna goobjoog maadan ahayn nin kalena maadan ka baranina annaga unbaa kuu sheegna wey taasina waxay markhaati u tahay inaad rasuul ilahi tahay aayadda dambe walaakinaa anshanaa quruunan waxaa lagu tilmaamayaa sababtii keentay in rasuul laga dhigo oo maxay ahayd nebi muuse markii lasoo diray kadib ayaa wakhti dheer ummado ka dambeeyo fara badan buu ilaahay abuuray ummadahaas wakhtigiibaa ku dheeraaday risaaladiibay halmaameen axkaamtiibaa isbedeshay iyagiibaa isbedelay waxaa loo baahday rasuul cusub in lasoo diro saas daraaddeed baan kuusoo dirnay nebi muuse wakhtigiisii ummado badan baa ka dambeeyey oo kala dambeeyey kuwaasina wakhtigiibaa ku dheeraaday risaaladii nebi muuse iyo kitaabkii tawreed ahaabaa laga tegay wax badan baa isbedelay wax badan baa la halmaamay waxaa loo baahday marka in la cusboonaysiiyo macaalimtii risaalada iyo wixii la halmaamay iyo khalqiga in la soo celiyo jidkii ay ka leexdeen dib loogu soo celiyo saas daraaddeed waa sababta keentay in lagu soo diro nebi maxamed lasoo diro salawatu rabbi waslamu caleyh walaakinaa anshanaa quruunan fatataawala calayhim alcumr ta labaadee iyadana kutusaysa risaaladaadu inay xaq tahay waxa weeye ree madiyan marka nebi muuse uu tegayo oo gabadha ka guursanayo oo uu la xidhiidayo maadaa goobjoog aha waa adiga ka warramaya maadaa goobjoog aha yaa kuu sheegay allah baa kuu sheegay saas way macana annagaa ku dirsanay malag baan kuu soo dirnay xogtaasoo dhan xagga ilaahay bay kaaga timi adiguna goobjoog maadan ahayn cid kaloo joogtayna kuuma sheegin reeg ahlulkitaabna kamaadan baranin laakiin xagga ilaahay bay kaaga timid markhaati waxay u tahay in ilaahay kusoo dirsaday subxaana wa tacaala saas way macana walaqad aataynaa xaqiiqe waan siinay muusa muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii tawreed ahaa min bacdi maa ahlaknaa markaan halaagnay kadib alquruuna ummadihii aluulaa ee horreeyey basaa'ira kuwa wax kala arkaya xaalo ay yihiin kitaabka aayadihiisu kuwa wax kala arkayo xaqiyo baadilka kala cadaynaya wey oo dadku ku kala arkayaan linnaasi dadka u sugnaaday ama basaa'iro xaalo ay yihiin kuwa wax kala tusaya dadka oo xumaanta iyo samaanta u kala cadaynay linnaasi oo dadka u sugnaaday wa hudan hanuun xaalo ay yihiin waraxmatan iyo naxariis lacallahum yatadakaruuna si ay u waana qaataan ayaa loo siiyey nabiyullaahi muuse calayhi salaam kitaabka isaga wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedow bijaanibi lgarbiyi dhankii galbeed ha galbeedka dhankiisii maadan ahayn yacni buur meesha ku taalay dhanka galbeed ee qorax dhaca oo nebi muuse meeshii loogu waxyooday halkaa maadan joogin wamaa kunta maadan ahayn bijaanibiljabali buurta dhinaceedii maadan ahayn dhinacii algarbiyi gabaldhaca loo nisbeeyey ee macnaha waxa weye galbeed budhuurta dhankeedii galbeed maadan joogin id waktiga qadaynaa aan xukunnay ilaa muusa muuse xaggiisa alamra amarkii markaan u xukunnay oo ahaa waxyigii nebi muuse halkaa markii waxyigu ku bilowday buurtii dhuur ahayd maadan joogin wamaa kunta maadan ahayn sidoo kale min ashaahidiina kuwa goobjoogga ah kuwa xaadirka ah oo nebi muuse calayhi salaam wixii yacni dhacay iyo wixii loo waxyooday iyo tafaasiisheeda iyo wakhtigaa zamanka toona ku jooga maadan ahayn ayib haddaadan joogin say ku timid marka waa annagaa ku dirna wey macanaa annagaa kuu sheegnay sababta laguu sheegay ee laguu diray ee ilaahay rasuulkaaga dhigay maxay tawaata walaakinaa anaga walaakinaa nagu soo noqon yahay anshanaa annagaa abuurnay quruunan ummado ayaanu abuurnay wakhtigaa kadib nebi muuse kadib baanu ummado abuurnay fatadaawala waxaa dheeraaday calayhim ummadaha korkooda alcumuru waxaa ku dheeraaday cimriyadii wakhtigiibaa ku dheeraaday macnaa wakhti dheer oo muuse laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed laga soo gaadho wakhti dheer baa u dhexeeya wakhtigaa dheer rusulba ha la soo diree haddana ummado waxaa jira uusan rasuul u imaan oo wixiiba halmaamay oo wax isbedeleen ayib walaakinaa anshanaa quruunan fatadaawala waxaa dheeraaday calayhim korkooda alcumuru yani cimriyadiibaa ku dheeraaday oo wakti dheer baa meeshaa galay saas daraaddeed bay qasab noqoto marka in lagu soo diro wamaa kunta maadan ahayn faawiyan mid negi fii ahli madyana madyan dadkeeda dhexdooda maadan ku negayn markii muuse qisadiisu madyan ka dhacaysa ama nebi shucayb markii madyan loo dirahayo reer madyan iyo isagu ay isqaabilahayeen iyo waxay ku dhaheen iyo wuxuu kala kulmay iyo waxay ku dambeeyeen reer madyanna maadan dhex joogin hadoon dhex joogin baad haddana ka warramaysa seebuu warkoodu kugu soo gaadhay intaasoo sana idin dhaxaysee macnaheedu xagga ilahay buu kaaga yimid wey saas tatluu xaalo aad akriyayso calayhim reer madyan korkooda aad ku akriyaysa aayaatina aayadaha naga maxaa laga wadaa hadalkaas tatluu calayhim aayaatina waxaa laga wadaa yani reer madyan qisadooda markaad ka warramayso horta maadan joogin adoon joogin baad haddana adoon joogin maadan joogin xaal aada aayadahooda ku dul akrinayso ayaga aad ka baranaysa wey tafsiir waa midkaa oo waxay noqonaysaa wamaa kunta haawiyan mid negi maadan ahayn fii ahli madyana tatluu xaalo aada akrinayso calayhim reer madyan korkooda aayaatina aayadanaga adoo aadayahanaga ku dul akrinaya reer madyan maadan la joogin oo akrintaa waxaa laga wadaa adoo ka baranaya saas adoo ka baranaya reer madyan maadan dhex joogin ama waxay noqon kartaa tatluu calayhim aayaatina qolada markaa uu la joogay oo reer qureysheed iyo carabtii ah ayuu hadalku ku dhacayaayoo tatluu jumlo bilaabanaysa noqonaysa waxay noqonaysaa reer madyanna maadan dhex joogin tatluu waad akrinaysaa calayhim kuwan hadda kula jooga korkooda waxaad ku akrinaysaa aayaatina aayadahanagi aayadihii ku saabsanaa qisooyinka horey u dhacay baad ku dul akrinaysa goob joogna maadan ahayn waxyaabahaasi markay dhacayeen walaakinaa laguse noqonye kunaa waxaanu ahayn mursiliina kuwa diray baanu ahayn annagaa ku dirsanay waxyaabahan horay u dhacayna annagaa ku soo gaadhsiinay jibriil baanu kuu soo dirnay xagga ilaahay baa warkani kaaga yimid meel kalood ka keeni karta ma jirto taana markhaati cad waxay u tahay in ilaahay subxaana wa tacaala ku soo diray saas way macanaha ayib arrintii baa lasii xoojinaya wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedow bijaanibi tuuri buurta dhinaceeda maadan ahayn id waktiga naadaynaa aan dhawaaqnay oo muuse aan u dhawaaqnay walaakin raxmatan naxariis walaakin facalna dalika wey walaakin lagu noqoyo saa waxaan u yeelnay raxmatan naxariisasho oo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay litundira si aad ugu digto qowman qowm qowmkaasoo maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin midiga min qablika hortaa lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waana qaataan wamaa kunta bijaanibi algarbiyi waa laba tii hore waxay ahayd wamaa kunta bijaanibi algarbiyida hore waxaa laga wadaa markii ugu horreysay nebi muuse uu madyan ka soo socday ee isagoo dhexda maraya waxyigu ku bilowday markaa maadan la joogin wey markan dambe ee wamaa kunta bijaanibi tuuri id naadaynaana waa mar dambe oo reer bani israa'iil intay baddii tillaabeen nebi muuse lala ballamay oo la yidhi buurta dhuur imow kitaabkii tawreedahaa baa la guddoonsiinayaa markaa dambe ee buurta duur nebi muuse uu u yimid kitaabkii tawreed ahaa inuu qaato oo la siiyo markaa dambena maadan joogin wey markii hore ee waxyiguba ku bilaabanayay socotada uu ahaana maadan meeshaa joogin marka dambe ee kitaabka tawreeda la siinayo isla meel baa lagu siiyo buurta agteedana maadan joogin haddana wixii baad ka warramaysa saas way macnaha wamaa kunta bijaanibi tuuri id naadaynaa maxaa loo samaxayse lakin waa caday walaakin raxmatan min rabbika way macnaha adigu maadan joogin waxyaabahana goobjoogka maadan ahayn mana aadan hesheen laakiin allah yeelay inuu ku dirsado ama yacni bacadnaaka annagaa ku dirnay maxaa lagu diray naxariisasho oo rabbigaa xaggiisa ka ahaatay daraaddeed iyo inaad u digto qowm aan lagaaga horreyninoo mid u digoo kaa horreeyey aan helin waa qowmkee waa nimankii jasiiradda ku noolaa waa nimankii carabta ah maxaa yeelay waktigaas nebi maxamed la soo saarayo iyo nebi ismaaciil rasuul u dhexeeyo loo soo diray ma jirin aathaartii waxaa ku dambaysay nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil aathaartoodii baa ku dambaysay qaar baa weli diintiisii haystay alxaniifiya oo nebi ibraahim laga soo gaadhay iyo nebi ismaaciil bay qaar sii haysteen laakiin intooda badan way ka leexdeen oo asnaam iyo shirki iyo gaalnimay u neexdeen ha ahaatee muddada ismaaciil dhimashadiisii laga soo bilaabay ilaa wakhtiga lagu soo saarayo wax rasuul ahoo nadiir ahoo u diga oo u yimidi ma jirin kuwaas inaad u digta daraaddeed ayaa laguu soo saaray si ay u waansamaan rabbi subxana wa tacala lacallahum yatadakaruuna si ay u waansamaanoo ay shirkigan iyo akhlaaq xumadan iyo inxiraafkan iyo khaladkan ay ku dhaceen ay uga noqdaan macnaha wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedow bijaanibi tuuri buurta dhinaceeda maadan ahayn id waqti naadaynaa aan dhawaaqnay oo muuse aan u dhawaaqnay walaakin raxmatan walaakin bacadnaaka waanse ku dirnay raxmatan naxariisasho daraaddeed baan kuu dirnay oo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay adigana laguu naxariisanayo khalqigana lagugu naxariisanayo litundira si aada u digto ayaanu kuu dirnay qawman qowm si aada ugu digto qowmkaasoo maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin middiga min qablika hortaa weligood uma imaanin lagama wado weligood uma imaanin ama waxaa laga wadaa kuwa markaa jooga markaa kuwa joogee nebiga xilligiisii joogay cidi ugama soo horreynin oo nadiir uga soo horreeyey ma jirin haddiise la yidhaahdaa carabtoo dhan baa laga wadaa iyo taariikhdoodii dibba loo raaco waxaa laga wadaa bacda mawti ismaaciil bacda mawti ismaaciil nadiir u digo oo kaa horreeyey uma imaanin macna kuwaasoo maa ataahum uusan u imaanin min nadiirin min qablika adiga hortaa lacalahum yatadakaruuna lacalahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan oy waana qaataan walowlaa an tusiibahum musiibat bima qadamat aydihim fayaquluu rabbana lawlaa arsalta ilayna rasuula walowlaa an tusiibahum aayaadkana wuxuu rabbi ku sheegaya oo aayadda lagu tilmaamaya in rasuul loo soo diro iyaga maxay tahay xikmadda ku jirta iyadoo ilaahay uu og yahay inay diidayaan oo ayna yeelaynin haddana in rasuul loo diraayo xikmadda ku jirta maxay tahay waata walowlaa an tusiibahum inay asiibi haddii lala-yahay musiibatun musiiba inay asiibi bimaa qadamat waxay hormarsatay dartii waxay hormarisay sababtii aydiihim gacmahooda ay hormariyeen kaa sababtii inay musiiba ku asiibi haddii lala-yahay oo fa yaquuluu kolkaa ay dhahayaan musiibadu markay asiibto rabbanaa rabbiganow lowlaa arsalta maa dirtid ilaynaa xagganaga rasuulan rasuul maad usoo dirtid oo fanattabica aan kolkaa raacno aayaatika aayadahaaga markaa aan raacno oo wanakuuna aan ahaano min almu'miniina kuwa rumaysan kuwa ka mida aan ahaano ha arrinkaasi hadduusan jiri lahayn hee lamaa arsalnaaka kumaanaan dirna wy haddayna intaasi jiri lahayn laguwaba diran dirita lagu dirayaba waaba laiska dayn lahaaba waa xikmada keentay in nebi maxamed la dira salawatullahi waslam maxay tahay yacni in berrita waxay ku cudur daartaan ay waayaan cadaab adduunyo ama cadaab aakharo oo asiibi doono ku imaan doona markuu ku yimaado ku dhaco yaa la rabaa inayna marmarsooninoono dhihin ilaahu maxaad noogu soo diri weyda cid aanu yeelno oo aanu raacno oonu markaa muminiin ka mid aanu noqono taas si aysan ugu cudur daaranin baa adiga lagu diraya marka yacni markay musiiba ku dhacdo musiibaduna ay keentay waxay iyagu gacmahooda kula yimaadeen oo musiibadu markay ku dhacdo ay ku calaacalayaan maxaad rasuul noogu soo diri weyday oonu raacno oonu dadka rumaysan ka mid noqono taasi haddayna jiri lahayn intaasoo iswada tahay laguma direen wey intaasoo ta maxay tahay waa laba kow horta musiibo ku dhacaysa musiibada sababta keenaysana ay tahay dembi ay galeen waa mid ta labaad musiibadu markay ku dhacdo inay ku cudur daaranayaan maxaa rasuulna loogu soo diri waayay intaana lagu ridin musiibada waaba yeeli lahayne labadaasi haddayna jiri lahayn lagumaba direenba ayib maxaa dhacaya marka musiibadii way imaan musiibadii way ku imaan oo adduunkana waa lagu cadaabi aakhirana waa lagu cadaabi doonaa markii la cadaabo oo cadaabkaasi ku yimaado miyay heli karaan oy dhihi karaan maxaa rasuulna loogu soo diri waaya maya ma dhihi karaan maxaa yeele waaba ka rasuulkii waa laydiin soo diray baa la dhihi marka waxay ku marmarsoodaan markii cadaabka ku yimaado inayna helin waxay ku marmarsoodaan oo sheegtaan oo ku cudur daartaan taa inayna helin daraaddeed baanu kuu dirnay ee haddii musiibadaasi markay ku dhacdo hadalkaa inay dhahayaan ayna jiri lahayn labada arimood haddayna jiri lahayn roogumaba direen baa laleeya rasuulka salawatu rabbi waslamu aleyh warka martidiisu waxa weeyaan waxaa loogu diray nebi maxamed berrita inayna cudurdaaranin oo waxay ku cudurdaartaan ay waayaan macnaha ayib walowlaa an tusiibahum inay asiibi haddii laleeyahay musiibatun musiiba inay asiibi bimaa qadamat waxay hormarisay sababtiina ay ku asiibi aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen waxay gacmahoodu hormariyeen oo dunuub ah inay musiibo ku asiibi haddii lala-yahay musiibadaasi cadaab aakharana way noqon cadaab adduunyana wayna noqon wayna dhici taasi haddayna jiri lahayn oo fa yaquuluhu kolkaa ay dhahaan kolkaa ay dhahayaan musiibadu markay ku dhacdo ay dhahayaan rabbanaa rabbiganow lawlaa arsalta maa dirtid ilaynaa xagganaga rasuulan maad noo soo dirtid maxaad rasuul noogu soo diri weyday ay dhahayaan musiibadu markay ku dhacdo oo fanatabica aan raacno aayaadika aayadahaaga aanu raacno haddaad rasuul noo soo dirto oo wanakuuna aanu ahaano min almu'miniina mu'miniinta kuwa kuwa rumaysan qaar ka mida aanu ahaano intaa haddii lala yahay hee weli hadalku waa taagay lamaa arsalnaaka wey kumaanaa dirneen ha intaa haddii lala yahay maanaan ku dirneen musiiba markay ku dhacdo calaacalka ay ku calaacalayaan maxaa rasuulna loogu soo diri waayey taasi haddayna jiri lahayn oo meesha ka maqnaan lahayd oo ayna ku marmarsoon lahayn waanu kumaba aanaan dirneen waaba diritaankaaga waaba laga maarmi lahaa wey macnaa maxaa yeelay hade markaasi faa-iida kuma jirto faa-iida waxay iyaga ugu jirtaa kuwa gaalada ah waxay goynaysaa marmarsoodkii ay marmarsoon lahaayeen saas macnaa yani waata aayad kale aan kusoo marnay rusulan mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul markii rusushii la diray kadib oy u yimaadeenoo wax u sheegeen oy diideenoo ayagu ku gacansaydheen berrita kuma marmarsoon karaan ilaahu maxaad cid lagu soo diri weyey saas yacni kuma cudur daaran karaan taasaa la doonayaa in la gooyo oo berrita aynan xujo helin oo gar helin ayagoo marka garowsaday inay khaldameen in la cadaabaa la doonaya macnaha falama jaءahum اlxaqu min cindina qaluu lawlaa uutiya mila ma uutiya muusa awalam yakfuruu bima uutiya muusa min qabl ayib rasuulkii waa u yimid marka si cudurdaarkaa iyo barmarsoodkaa loo gooyo rasuulkii waa lasoo diray nebi maxamed baa u yimid salawatu rabbi wasalaamu aleyh maxay sameeyeen nebi maxamed markuu u yimid falamaa goortii jaa'ahum uu yimid alxaqu xaqii markuu u yimid min cindina agtanada markuu xaqii uga yimid qaaluu waxay yidhahdeen lawlaa uutiya maa la siiyo maxamed bay ka wadaan rasuulka maa la siiyo mithla maa shay mid la mid a uutiya la siiyey muusa muuse la siiyey muuse kii la siiyey mid lamida maa la siiyo awalam yakfuruu miyaynan kufriyin bimaa shaygii uutiya la siiyey muusa muuse la siiyey min qablu horaan qaaluu waxay yidhaahdeen sixiraani waa laba sixir tawreed iyo qur-aankuba waa laba sixir labadaa sixiroo tadaahara iskaalmaystay wa qaaluu waxaa kaloo yidhaahdeen innaa anagu bikullin mid kasta oo labadooda ka mida kaafiruuna kuwa diiday baanu nahay waan ku kufrinay qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow fa'tuu la imaada bikitaabin kitaab la imaada min cindi illaahi ilaahay agtii ka ahaaday kitaabkaasoo min cindi illaah ilaahay agtii ka ahaaday kitaabkaasoo huwa isaguba ahdaa ka hanuun badan min minhumaa tawreed iyo qur-aanka ka hanuun badan attabichu waan raaciye in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay fain lam yastajiibuu haddaynan ku ajiibin laka adiga haddayna ku ajiibinoo codsigaa ay yeeli waayaan faclam waxaad ogaataa annamaa yattabicuuna waxay uun raacayaan ahwaa'ahum hawooyinkooda unbay raacayaan naftoodu waxay jeceshahay unbay dabagaleen waman adallu yaa ka baadinimo badan minman cid ittabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay bigayri hudan hanuun la-aantii hanuunkaasoo min allahi xagga alla ka ahaaday ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii ma hanuuniyo alaalimiina ee aalimiinta ahaa xaqii markuu u yimid oo xagga ilaahay uga yimid ayaa waxay yidhaahdeen maa la siiyo oo loo soo dhiibo muuse wixii la siiyey oo kaleeto muuse maxaa la siiyey tawreed baa la siiyey oo nebi maxamed qur-aankoo tawreed ka fadli badan baa la siiyey waxay leeyihiin mucjizooyinkii muuse la siiyey oo kale maa maxamed loo soo dhiibo ama ma ahee waxay leeyihiin tawreed duuduub baa loogu keenay nebi muuse maxamed qur-aanka maa duuduub loogu keeno waa kabaalin ba aayad baa igu soo degtay iyo laba aayadood baa igu soo degayda ku hayee wax duuduuban maa loo keeno ama mucjizooyinkii ushii iyo gacantii iyo wixii cadcadaa kuwa ma loo soo dhiibo rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala awalam yakfuruu bima unzila awalam yakfuruu bima uutiya muusa min qablu oo muuse midka ay leeyihiin muuse kii lagu soo dejiyey mid lamida maa lagu soo dejiyo kii muuseyba ku gaaloobeen kii muuse laftiisayba ku gaaloobeen oo kitaabkii tawreed aha maba rumaysnaba kuwankaasi carabtee meesha degan ee gaalada ee jaahiliyada tawreed bayba diidan yihiin markaase haddana waxay ku marmarsoonayaan maa tawreed oo kale la siiyo oo tawreed haddaad ogolaan lahaydeenba warkaasi gar ahaan laha laakiin tawreedda lafteedii bayba diidan yihiin tawreeda hadday ogol yihiin ma yagaa shirki samayn lah ma yagaa sanam caabudi lah ma yagaa ilaahay subxaana watacaala ma yagaa dhihi laha ilaahay bini aadan ma soo dirsado bashar ma soo dirsado may dhihi lahay ma dheheen tawreedda lafteedii bay diidan yihiin laakiin yani waxa weeye hadalkay ku toosisanayaan muse wixii la siiyo kale maa la siiyo hadalka unbay ku toosisanayaan laakiin jawaabta waxa weeye oo kii muuse laftiisiibaabaad beeniseene saas macnaha muuse kii la siiye laftiisa ayaad beeniseen oo waxay yidhaahdeen kii muuse la siiyey iyo kan maxamed la siiyey labaduba waa laba sixir oo iskaalmaystay bay dheh oo say isu kaalmaysteen qur-aanka haddaad fiiriso wuxuu leeyahay tawreed xaq bay ahayd tawreed haddaad akridana waxay leedahay qur-aanku xaq wey kitaabka dib ka imaan doona ee qur-aanka nebi maxamed la imaan doona waa xaq labadooda soo isma kaalmaynaya marka kana kanuu rumaynaya kana kanuu rumaynaya labadii markay fiiriyaan oo ahlul kitaabka runta sheegaya ay warsadaan waxay leeyihiin war kitaabkani waa sax qur-aankii nebi maxamed la yimi markay fiiriyaanna wuxuu leeyahay tawreedi sax bay ahayd oo nebi muuse lagu soo dejiyey labadoodiiba isku mawqif inay ka istaageen marka waa ku qasban yihiin oo waxay yidhahdeen waa laba sixir oo garab isa siinayo laba sixir oo iskaalmaysanaya un waya macna halkaasay ka istaageen waxay yidhahdeen labadaba annagu waan ku kufrinay tawreedna ma ogolin kan uu maxamed la yimidna ma ogolin bayidhi macna nabiga waxaa lagu yihi sal ly slam waxaa tidhahdaa tawreed iyo qur-aanka halkaa inoo dhiga laakiin waxaad keentaan kitaab ilaahay agtiisa ka yimid oo labadooda ka hanuun badan aniga raaci haddaad run sheegaysaa laba mid adiga ama waxaad xaq keen ha lagu raace ama xaqii waa kane raac xaqu waa wixii tawreed ku yaalay kadibna qur-aanka ilaahay kusoo deji kaa raaca waa diideen soo maaha mid labadooda ka hanuun badan oo ilaahay agtiisa ka yimid keena anaa diyaar waa inaan raace laakiin xaqna keeni maayo xaqna raaci maayo war soconayo maawe macnaha saas hadday ku diidaan oo waxba keeni waayaan kitaab tawreed iyo qur-aanka ka hanuun badan hadday keeni waayaan de markaa waxaad ogaanaysaa uun waxay naftoodu jeclaatay unbay raaceen ayb ilaana waxa weye dadku waa laba laba jid unbaa la hayaa atbaacu rusul iyo atbaacu lahwaa dad rusushii raacsan iyo jidkoodii iyo dad raacsan waxay naftoodu jeceshahay iyo balwadooda raacsan naftoodaa ku tiri sanamkan caabuda way caabudeen naftoodaa ku tiri qabriga waxbaad ka helaysaan way aadeen naftoodaa waxay u jidaysa sharci iyo nidaam u jidaysa way raaceen naftoodaa ku tiri wixii aabba aad ka soo gaadhana hidiya dhaqan idinaha qabsada way qabsadeen wixii naftoodu jeceshahay ayay diin ka dhigtaan oo dhaqan ka dhigtaan qaar waa qaarkaas qaarka labaadna rusushay raacsan yihiinoo naftoodu say jeceshay doonaysa way khilaafaanoo waa garab maraan marka labadaa wax ka dhexeeya ma jirto hawadu say rabto iyo ilaahay siduu doonayo rusushu la timid lama kulmin karo laysuma geyn karayo haddaad hawadaadi iyo naftaadu sayd rabto aada raacdana tii ilahay baad ka tagto ta ilaahay haddaad raacdana naftaada hawadeedii waa inaad ka tagto wy laakiin labadooda layskuma wadi karayo labadooda laysku nafta hawadeeda in laga saaro taasaa ilaahay subxana wa tacala rusushu usoo saaray ruux naftiisa raacay waxay rabtana mid ka baadinimo badan ma jiro ruuxa ugu baadinimo badan khalqiga waa ruuxa naftiisa balwadiisa u raaco oo maalinba waxay ugu sheekayso un dabagala maalinki macnaa waxa wey tidhaahdo maalinba waxay u sheegto un naftaada haddaad dabagasho ruux kaa baadinimo badan ma jiro naftu waa midda ku tiri khalqiga qaar ka mida jiirka caabuda qaar ku tiri lo-da caabuda qaar bay ku tiri qubuurta wanaadkii ku jiray ee dhintay aada qaar sanamkii shalayku isaguba gacanta uu ku sameeyey oo gacantiisa uu ku qoray ayuu ku leeyahay nafci baa ku jira wax ka raadso qaar waxay ku tiri mukhadiraad iyo maandooriyo iyo khamro iyo yani qaad iyo naftaada ku dil naftaadu waxay ku amartay uun haddaad dabagashoodan iska qabanin ruux kaa baadinimo badani haba yaraatima uu jiro macnaha waman adalu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allahi ama hanuun ilaahay raac ama haddii kaleeto naftaada hawadeeda wey allana subxaana watacala dadka daalimiinta ma hanuuniyo falamaa goortii jaaahum uu yimid alxaqu xaqii markuu u yimid min cindina agtanada xaaluu ka ahaaday qaaluu waxay yidhahdeen lowlaa uutiya maa la siiyo mila maa shay ku la mid ah uutiya la siiyey muusa muuse la siiyey towreeddii muuse la siiyey mid la mida maa maxamed la siiyo awalam yakfuruu jawaabtu waxa weeye awalam yakfuruu miyaynan ku kufriyin bimaa kii uutiya la siiye muusa muuse la siiyey min qablu horaan intaan maxamedba imaanin towreeddii muuse la siiye soomaysan ku kufriyin oo maxay dhaheen markay ku kufriyeen qaaluu waxay yidhaahdeen sixiraani waa laba sixir towreed iyo qur-aankuba waa laba sixir labadaa sixiroo tadaaharaa iskaalmaystay oo midba midka kaleeto garab u yahay oo isu markhaati kacay wa qaaluu waxayna yidhahdeen innaa anagu kaafiruuna kuwo ku kufriyey baanu nahay bikullin dhammaan imaada min kitaabin kitaab la imaada min kitaabkaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo huwa isagu ahdaa ka hanuun badan ka hanuun badan minhumaa tawreed iyo qur-aanka ka hanuun badan attabichu waan raaci anigaa diyaar waa inaan raace in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay fain lam yastajiibuu haddayna ku yeelin haddayna ku ajiibin oo kitaabkaa ay keeni waayaan in lam yastajiibuu haddaynan ajiibin laka ayna ku ajiibin adiga oo sidii aad uga codsatay kitaabkii noocaha ayna keenin faclam waxaad ogaataa un markaa anamaa yatabicuuna waxay uun raacayaan ahwaa'ahum hawooyinkooda naftoodu say jeceshahay unbay raaceen ayagoon xujo weydiinin burhaanna ku salaynin caqli iyo naqli toona say naftoodu rabtoon bay ku dabagaleen waman adallu yaa ka baadinimo badan minman cid yaa ka baadinimo badan ittabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay bigayri hudan hanuun la-aantii hanuunkaasoo min allahi xagga ilaahay ka ahaaday subxana wa tacaala hanuun ilaahay ou haya ma jiro naftiisu say u qurxisay say jeceshahay ruuxa iska dabagalay mid ka baadilin badan ma jiro manaa isagaa ugu khaldan ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qowmka alaalimiina ee aalimiinta alla ma hanuuniyo subxana wa tacala walaqad wasalnaa lahum alqawla lacalahum yatadakaruun walaqad wasalnaa xaqiiqe ee waan xidhiirinay lahum iyaga alqawla hadalkii baanu u xidhiirinay yani hadalkii baanu isu raacraacinay wey lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waana qaataan aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay min qablihi qur-aanka ka hor hum iyagu yu'minuuna kuwa rumaynaya wey bihi qur-aankay rumaynaya waidaa goorta yutlaa la akriyo calayhim korkooda qur-aanka marka lagu akriyo qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankii waan rumaynay inahu isaga ayaa alxaqu xaq ah oo min rabbinaa xagga rabbigana ka ahaaday innaa anagu kunnaa waxaan ahayn min qablihi hortii intuusan soo degin wey muslimiina kuwo hogaansan oo ilaahay u hogaansan baan ahayn ulaa'ika kuwa yu'towna waa la siinayaa ajrahum ajirkoodaa la siinayaa maratayni laba goorbaa ajirkooda la siinaya bimaa sabaruu sabirka ay sabreen dartii wayadra'uuna way reebaan bilxasanati xaaladda wanaagsan waxay ku reebaan alsayi'ata tii xumayd ee lagu sameeyey ama ka dhacday wa mimaa rasaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna way bixiyaan waidaa goortii samicuu ay maqlaan allagwa hadalka faa'iida la-aanta ah hadalka aan qiimaha lahayn markay maqlaan acraduu way jeedsadaan canhu xaggiisay ka jeedsadaan wa qaaluu waxayna yidhaahdaan lanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkanaga walakum idinkuna waxaa idin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiina salaamun nabad calaykum korkiina ha ahaato laa nabtaqii ma raadino mana doonayno aljaahiliina kuwa jaahiliinta ma rabno sidaasay yidhahdaan wey macnaha walaqad wasalnaa lahum alqawla waxaa laga wadaa qur-aanka soo degitaankiisa soomayna dhihin muuse kii la siiye oo kale maa la siiyo ilaahay baa wuxuu qorsheeyey qur-aanku inuu saddex iyo labaatan sano gudahood uu dego hadal isdaba joogoon kala go-aynin oo maalinba xaaladda taagan ka hadlaya maalinba cudurka jooga daaweynaya maalinbaa dhacdada jirta yacni waxa weeyaan munaasabadeeda ku saabsan hadal saa isu daba jooga ayaanu rabbi subxaana wa tacaala ayuu leeyahay ayaanu isu raaraacinay waa qur-aankii deghayo maalin waa la gumaysanayo makay ku noolaayeen dad cusub oo islaamnimadoodu cusubtay bay ahayd dad tiro yar bay ahayd arrimo yani waxaway khaasa oo markaa in lagala hadlo u baahan baa jiray way soo hijroodeen oo madiina yimaadeen oo bulshaa samaysantay bulshadaasi waagaas arrimihii lagala hadlayay arrimo kalaa soo kordhay wax waktigii baa isbedelay way isbedeshay oo waxay galeen dawlad bay noqdeen dagaalay galeen yacni waxa weeye waxay noqdeen intaa isbedelkaa dhacayo oo kale isbedelkaa dhacaya mar walba munaasabadiisa hadal ku saabsan baa xagga ilahay ka soo degay walaqad wasalnaa lahum alqawla lacalahum yatadakaruuna marka ma hal mar duubduub in loogu soo dejiyaa fiicnayd mise sidanay ku fiican sidanay ku fiican tahay xagga qabashada xifdiga fahamka arrimaha ka hadalkooda iyo daaweyntoodi iyo wax ka qabadkooda kulli sidanaa u fiicnayd oo xikmaddu ku jirtay saddex iyo labaatankaa sano inuu hadalku isdaba joogo waxyigu si isdaba jooga yani waxa wey nabiga sal lay slam ugu soo degayay saas way macanaha kadib baa waxaa laga hadlay ayagan reer maka ah iyo gaalada carbeed hadday qur-aanka diidan yihiin kuwa iyaga ka fiican baa rumaysan oo iya yihiin ahlulkitaabki dadkii tawreed iyo injiil ilaahay u soo dejiyey ee rumaysnaa qaarkood oo kuwii nebi maxamed rumeeyey ah kuwaasaa laga hadlaya rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala kuwaan kitaabka siinay hortood yacni qur-aanka hortii kuwii kitaabka la siiyey waa ree tawreed iyo ree injiil wey ahlulkitaabki qur-aanka way rumaynayaan buu rabbi yihi subxana wa tacaala waan soo marnay aayado macnahaasoo kale kutusaya waa daa'ifo iyo koox ahlulkitaab ahayd nebi maxamed markii lasoo saarayna nebiga rumeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo qur-aankaba marka ilaahay aayadihiisa dushooda lagu akriyana oo qur-aanka lagu dul akriyana waxay dhahaan waan rumaynay waa xaq xagga rabbigana ka yimid hortii baanu ahayn kuwo ilaahay u hogaansan waa saas intaan qur-aanku soo deginna waxay haysteen hogaankii tawreed iyo injiil oo jidkii waxay haysteen yani waxa weye jid saxay ku sugnaayeen oo ilaahay keliya caabudi jireen cid kaleeto oo ay caabudi jireenna ma jiro markii nebi maxamed yimidna dardaarankii tawreed iyo injiil ku yaallay bay fuliyeen oo ahaa hadduu nebi maxamed idin soo gaadha iyo kitaabku wato raaca kii markii wakhtigiisii lasoo gaadhayna way raaceen marka markuu yimidna diyaar baan noqonnay intuusan imaaninna ilaahay baan u hogaansanayn oo kutubtii ka horraysay isagaanu haysanay kuwa noocaasa rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ajirkooda laba goor baa la siinaya maxaa yeelay kitaabkii horena kutubtii horey rumaysnaayeenna raacsanaayeenna ajir bay ku leeyihin kitaabkan dambe iyo rasuulkan dambe ay rumeeyeenay raaceenna ajir bay kuleeyihin laba ajir bay leeyihin waa kuwa nabigeenuma sheegay xadiiskii saxiixa saddex qolo oo laba ajir leh ayay ka mid yihiin ulaa'ika yu'tawna ajrahum bima sabaruu sabirkay sabreen sababtiisa oo sabirkay sabreen muxuu yahay kutubtii hore ku dhaqankeedii iyo qaadashadeedii iyo raacideediina sabir baa sabab u ahaa nebi maxamed markuu dib ka yimid oo kitaabka qur-aanku yimidna sabir baa sabab u ahaa inay isagana qaataan sabirkaas sababtiis baa laba goor ajirkooda lagu siinayaa yuu rabbi leeyahy subxana wa tacala waxaa kaloo dhaqan u ahaa kuwa iyagaa wayadra'uuna bilxasanati sayi'a xumaani hadday ka dhacdo samaan bay kaga dambaysiin jireenoo yani ay ku reebi jireen ama ma ahe xumaanta dadku ku sameeyaan haddii la aflagaadeeyo edabdarro lagu sameeyo la dulmiyo ayagu midda wanaagsan bay ku reebaan wixii lagu irsaaqay iyo xoolaha la siiyeyna waxbay ka bixin jireen waa muminiintii ahlilkitaab hadal xun oon macno lahayn hadday maqlaan oon faa'iido lahaynna way iskaga jeedsadaan markaasaa waxay ku dhahaan kuwa hadlaya ciyaal suuqayo kuwa macnaha waxa weeye yani maalaayacniga iska hadhadla iyo hadalka aan qiimaha lahayn ma qiimeeyaan kumana wasakooba waa kaan soo marnay cibaaduraxmaan markii la sifaynayo waidaa maruu billagwi maruu kiraaman iyagoo wan wanaagsan bay iska dhaafaan markaasaa waxay leeyihiin lanaa acmaaluna walakum acmaalukum war idinkuna camalkiinaan leeni wixiina idinkaale abaalkii ka yimaadana idinkaas kale annaguna taanadaan leena laa nabtaqi ljaahiliina dadka jaahiliinta xunxunka ah ee idinkoo kale annagu ma raadino lanama lamana ficilsanno kamana ficil qaadanno waxna lama qaybsanno waxbana kuma darsanno iska hadla salaamun calaykum nabaday wey macnaha nabadeey annaga idinka waxna dhex mari maayo wey macnaha dadka noocaas oo kale jaahiliinta wax kuma darsadaan saasuu rabbi ilahi subxana wa tacaala yacni sifaadka mu'miniintii nebi maxamed raacsanaa lagu sheegay qaar ka mida ayaa alla ku tilmaamay mu'miniintii rumaysnaa kutubtii hore ee towrad iyo injiil macnaha walaqad wasalnaa xaqiiqe waanu u xidhiidhinay ama waanu isu raacraacinay lahum iyaga alqawla hadalkii baanu isu raacraacinay lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waana qaataan aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkii aanu siinay min qablihi qur'aanka ka hor hum iyagu yu'minuuna way rumaynayaan bihi qur'aankay rumaynayaan waidaa goortay yutla la akriyo calayhim dushooda lagu akriyo aayaadka qur'aanka qaaluu waxay yidhahdaan aamanaa waan rumaynay bihi qur'aankii rumaynay inahu isaga qur'aankii alxaqu xaqii weye oo min rabbinaa xagga rabbigana ka yimi innaa anagu kunnaa waxaan ahay min qablihi hortii ay min qabli nusuulihi wey soo degidiisa qur-aanka soo degidiisa ka hor muslimiina kuwo hogaansan oo ilaahay u hogaansan baan ahay ulaa'ika kuwaasi yu'towna waa la siin ajrahum ajirkooda ayaa la siini maratayni laba goor bimaa sabaruu sabirka ay sabreen sababtii wayadra'uuna way reebaan bilxasanati xaaladda wanaagsan ayay ku reebaan alsayi'ata midda xun ta xun bay reebaanee lagu sameeyey xumaanta lagu sameeyey mid wanaagsan ayay ku reebaan wa mimaa rasaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna way bixiyaan waidaa goortii samicuu ay maqlaan allaqwa hadalka aan qiimaha lahayn acraduu way ka jeedsadaan canhu xaggiis wa qaaluu waxayna yidhaahdaan lanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkanaga walakum idinkana waxaa idin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiina dhaqankiina idinkaa leh annaguna kaanagaa leena waxba isuguma keen jiraba salaamun nabada calaykum korkiina ha ahaato macnaha waxa way kala tegid wey salaamun mutaaraka wey laa nabtaqi ma raadino mana rabno aljaahiliina kuwa jaahiliinta ah jaahilka waxaa la yidhahdaa ruuxu hadduu doono aqoonba ha lahaadee si aan habboonayn hadduu u dhaqmayo ama u hadlayo waxaa la yidhahdaa jaahil baa la dhahaa ruuxa waxaan habboonayn haddaad ku aragto waa jaahil xataa aqoonteediiba ha lahaadee nin yaqaana salaada haddana aan tukanaynin jaahil baa la dhihi soo ma nin akhlaaqda wanaagsan yaqaana laakiin akhlaaqdii wanaagsanen aan qaadanayn waa jaahil yacni ruuxu marba hadduu qaab xumo u dhaqmayaay jaahil baa la dhaha kuwa anagu ma raadina lihin macnaha inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin inaka adiga nebi maxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid man cidda axbabta aada jeclaato walaakina allaha allahse yahdii hanuuniya man yashaau ciduu doono wa huwa alle aclamu midka ogaansho badan weeye bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna isaga u ogaansho badan alla subxana wa tacaala aayaddani waxay kusoo degtay baa laleeyahay rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adeerkii abu aalib oo nin oday ahoo odayaashii reer qoraysheed ka mid ah rasuulkana sal lla alay wasalam difaaci jiray laakiin isagu gaal ahaa ayaa nebigu aada ugu jeclaa inuu islaamo ilaa markii dambe markay geeridu ku timid isagoo sakaraad ah yuu nebigu u yimi sal lla alay wasalam laba oday oo odayaashii reer qureysheeda la jooga abujahl iyo oday kale markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam yaa cam adeerow qul laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu dheh kelimatun axaaju laka biha cinda allah kelimo ilaahay agtiisa aan kuugu xujaytamo oon ilaahay agtiisa yani waxa way kuugu noqota aan ilaahay kuula hadle kelimadaas ii dheh laa ilaaha ila allahu dheh buu ku yidhi waana sakaraad labadii oday ee kaleetee meesha fadhiiba waxay ku yidhaahdeen abu aalibow ha isceebayn ha ceebooyin bay ku dheh naftu kolle way kaa socotaayoo waad dhimane laakiin ceeb ha ku dhiman oo intuu cabsaday buu markii ugu dambaysay diintii awiyadii ka tegay magacaas yuusan kaa hadhin nabiguna waa ku celiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh adeerow laa ilaaha ila allahu dhe ayaguna waa ku celiyey abu daalib wuxuu dhintay isagoo oo leh diintii cabdulmudalib baan ku dhimanaya waa awogii waa manaa aabbihi aabihii diintii jaahiliyada iyo gaalnimada baan ku dhimanaya nebigu markaasuu sal alay wasalam wuxuu yidhi yani ilaahay waxaan ballan qaaday buu yidhi in aan ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo haddaan la ii diidin aayaddii marka suuratu tawba aan kusoo marnay ayaa soo degtay oo nebi iyo dadka mu'miniinta inay gaalada ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan ma ay lahaa iyo aayaddanaa soo degtay oo laleeyahay innaka laa tahdi man axbabta adeerkaa inuu hanuuno waad jeclayd laakiin adigu ciddaad jeceshay miyaad hanuunin karta mise hanuunka ilahay baa iskale allah baa iskale way macnaha kuma xidhna nebi maxamed baa jecel iyo hebel baa hanuunkaaga jecele hanuunku ilaahay buu ka go-aa subxaana wa tacaala cidduu ilaahay la doonoo waafajiyana wuu hanuuni ninkuusan ilaahay la dooninna hanuuni maayo waxaa laga wadaa reerkaagii aad ka dhalatay ee dhex joogtay ood intaa ku dadaalayso ood ku rafaadayso haddana kula uun dagaalamaya ha la yaaga maxaa yeelay ilaahay baan hanuun la doonin ninuusan ilaahay hanuun la dooninna adigu ma hanuunin karaysa saas maanaa adiga marka waa inaad garato maxaad qaban kartaa maxaa laguu diray maxaadan si qaban karin intaad hanuunka qaata qalbi nina ma gelin karta ha saas ninkii ilaahay ku talagalana gaalnimu ku dhiman ninkuu ilaahay ku talagalana islaamnimada iyo diintuu qaadanaya wy macnaha inaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta cidaad jeclaatay walaakina allaha allase yani man axbabta manaa cidaad jeclaato inuu hanuuno aad jeceshahay walaakina allaha allase yahdii hanuuniya man yashaau ciduu doono isagaa hanuuniya wahuwa alle aclamu isaga ayaa ogaansho badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsan dadka hanuunsanna ilaahay baa garanaye idinku waxba ka garan maysaan wy macnaha waqaaluu in ntabic lhudaa macaka nutahaaf min ardina awalam numakin lahum xaraman aamina markii la yidhaahdo war diinta maad qaadataan ood islaamnimada qaadataan yo waxyaalaha ku marmarsoon jireen man wa qaaluu waxay yidhahdeen in natabic haddaanu raacno alhudaa hanuunka haddaanu raacno macaka la jirankaaga nutakhadaf waanala kala dafdafi min ardinaa dhulkanaga xaggiisa awalam numakin miyaanaan makaninin bu alla yihi subxana wa tacaala lahum iyaga miyaanaan makaninin xaraman xaram xaramkaasoo aaminan aamin ah kaasoo yujbaa loo soo kulmiyo ama loo soo uruuriyo ilayhi xaggiisa thamaraatu kulli shayin wax kasta midhihiisa risqan irsaaqi daraaddeed oo min ladunnaa agtanada ka ahaatay walaakina akarahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay oga wa kam in badan ayaanu ahlaknaa halaagnay oo min qaryatin degma ah degmadaasoo batirad kibirtay maciishatahaa fii maciishatiha yacni nolosheeda dhexdeeda ku kibirtay fa tilka midaadaas masaakinuhum guryahoodii wey lam tuskan xaal aan la degin min bacdihim iyaga gadaashooda ilaa qaliilan wax yar mooye wa kunnaa waxaanu ahaanay naxnu anagu alwaarisiina kuwa dhaxlay baanu noqono annagay noo dambeeyeen buu rabbilahi subxana wa tacala macnaha waxa weeye markii la yidhaahdo nimankii reer quraysheed ee reer maka ee nebigu ka dhashay sal alay wasalam markii la yidhahdo war diinta qaata yaa waxay dhihi jireen waxyaalahay ku marmarsoon jireen waxaa ka mid a haddaanu ku raacno maxamedow hal qoys baanu nahay hal qoys baanu nahay carab iyo adduunka oo dhanna iskama celin karno waana lagu soo jeedsan annaga dhanba waana la qaybsanoo waana la kadnatafi waana la qaybsanoo eber baana laga dhig haddaanu ku raacno leanna waxaanu la nimid shay cusub oo adduunka aan ka jirin aan ka jirin jasiiradda oo shay cusub baan la nimid shay cusub ninkii la yimaadana in farta lagu fiiqi oo la eedayn oo la dhaleecayn oo lala dagaalami shaki ma leh sidaas daraaddeed niyo hana khatargelin bay leey hanaka khatargelin dhulkanagan meeshanada deegaankanagan aaminkaa baa waa laisugu kaanal tegiyo waana la kala dafdafa saasay macnaha waa sida hadda masala waxa wey dadka qaar badan ay dhahaan war diinta qaada marka la yidhaahdo waa laslayn buu dhihi sheekh waa laisla xidhaya waa laiska qabanayaa maraykan iyo gaalaa adduunka kusoo jeedsaday xaggee baan gelaynaa waa in layska dhuundhuuntu ku leeyahy diintan waxa weeyaan ruuxu dadku waa wada islaam eh inaga daa hadda inaga daa saasuu kuleeyahy awalam numakin lahum xaraman aamina allaha subxaana wa tacaala intaynan islaamnimada qaamanin xaramka aaminka a makaniyey unu fiirso makay deganaayeen magaaladaas iyo ilaahay beytkiisaasay magac ku lahaayeen isagaasaa lagu nabadgelin jiray tijaaradoodu ilaa yaman ilaa shaam bay tegi jirtay meesha qabiilooyinka kale bedelka ay sucunahayaan oon la badbaadinaynin ayagu waxay ku noolaayeen nabad bay ku noolaayeen xoolahoodana lama taaban jirin maxay ku heleen ilaahay baasi war allaha intaa idin siiyey idinkoo gaalo ah oo diidan haddaad rumaysaan inuu idinka roonaado mooyaane ma idinka daray idinkoo gaalo oon ogolayn buu xaramkaa idin makaniyey ammaankaa idin siiyey barwaaqadaa idin siiyey haddaad rumaysaanna wuu idinka roonaan awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi amaraatu kulli shay waa xaramka aaminka ah isaga magiciisaasay meel kasta ku marayaan ta labaad adduunka midhaha ka baxo oo dhan baa meeshaa lagu soo ururinaya yujba ilayhi amaraatu kulli shay meelay wax ka baxaan maaha meesha la yidhahdo maka wax kama baxaan waa dhul buuraley iyo dhul saxara yani waxa wax yani kama baxaan bini aadam cuno oo ka baxayo ma uu jiro ama duu jirana waa wax yar haddana maca dalika qudaarta adduunka ka baxda iyo midhaha adduunka ka go-a oo dhammaan kulligii baa meesha laysugu keena yujba ilayhi amaraatu kulli shay wax kasta midhihiisao dhan baa halkaa lagu soo ururiyaa oo halkaa la keena wa ficlan waa saas wax aad ka waayo oo adduunka ka baxay waa yari yaa meeshaa isugu keenay idinkoo saxaro oo dhul aan waxba ka bixin degan haddana wixii adduunka ka baxayay oo dhan in meeshaa la idinku keenaayo ma hawl sahlanba allaha taana idiin sameeyey nabadgelyadana idin siiyey haddaad tiisa qaadataan ood isaga rumaysaan oo rasuulkiisa raacdaan wuu uun idinka rayno sidan si ka dhaantoo ka fiican buu idin siin saasaa la leeyay marka allihii intaa idiin galay intaad ku kalsoonaataan rasuulkiisa raaca oo ka baxa waa nala kala dafi iyo waa nala kala qaadanaya adduunkaan ugu soo jeedsan iyo baxsan mayna iyo ka baxa ilahay baa idinla jira subxana wa tacala saasaa la leeyay taasi waa mid ta labaad waxaa lagu yidhi imise degmo haddaad waxoogaa nolol ah u xilanaysaan oo waxoogaagan hadda isugu kiin rakiban daraaddeed aad nebiga u diidan tihiin imise degmo oo nolosheeda intay ku kibirtay waxoogaa maalinkaa isugu aadan tahay aanu baabi'inoon halaagnay baa jirta idinkana kibirkii baad ku jirtaan rasuulka ilaahay baad diideen diintiisii baad la dagaalanteen kibirkii baa idin haya halaagga ilaahay subxaana wa tacaala ummadihii hore ku dhacay sababtiisii baad haysaan waad aragtaanoo dee wax idinka qarsoon ma aha degmooyinkii maalin kasta waad sii martaanoo waad soo martaan ummadihii la halaagay deegaamadoodii wax yar mooye in lama degin iyaga gadaashooda lam tuskan min bacdihim ilaa qaliilan yacni waxa weeye ruux socotaa oo habeen ku dhaca kadibna subaxdii ka kallaha mooyaane wax dib dambe u degay maba jiraba waa reer thamuud waa qawmu saalax waa aqwaamtii meesha lagu baabayay waa qawmu luut dhulkii ay degi jireen oo lagu rogay in yar mooyaane gadaashood lamama deginba waadna aragtaan barwaaqayna haysteen waana la baabi'iyey idinkuna tii oo kalaad haysaaneen waxaad samaysaan ilaahay intaad isku xidhaan rasuulkiisa raaca oo rumeeya dad baana kala dafina warkeeda joojiya wey macnaha saas weyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen in nattabic haddaanu raacno alhudaa hanuunkii haddaanu raacno maca kala jirankaaga nutakhataf waanala kala dafi min ardinaa dhulkanaga xaggiisaana laga kala dafi waanu isdhiibaynaa wey marka na dhaafin iyo waxaaga nala dhaafin awalam numakin miyaanaan makaninin buu rabbi ilahi subxana wa tacaala lahum iyaga xaraman xaram miyaanaan ha makanin oo gacanta aanaan u gelinin miyaanaan hansiinin xaramkaasoo aaminan aamin ah oo ay aamin ku yihiinoo isaga sababtiis ay ammaan ku helayaan adduunka intay marayaan xaramkaasoo yujba loo soo kulminayo ama loo soo uruurinayo ileyhi xaggiisa amaraatu kulli shayin shay kasta midhihiisa shay kastaoo baxa midhihiisa halkaasaa la keenaya oo lagu soo ururinaya risqan irsaaqi daraaddeed oo min ladunnaa agtanada ka ahaatay annaga irsaaqayna waxaan maamulkaad ilahay baa wada subxana wa tacaala inuu idin irsaaqu ilaahay rabaa walaakina aktarahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay ogaa saas daraaddeed war diinta ilaahay qaado kaalay u hiili waan cabsanayaa marmarsood ilahay agtiisa ka noqon mayso saas waana laga xoog badan yahayoo waana la burburin waana laga takhallusi kii madax ahoo dawlad hayana wuxuu ku leeyahay dawladii haddaynu shareecadii islaamka ku xukunno sheekho waa la isqabsan kii meel jooga oo degmo joogana sidoo kale haddaad tiraa war degmadan aad joogto iyo reerkan aad ugaaska u tahay diinta ilahay ku dhaq wuxuu ku leeyahay dee adduunkii o dhan miyaynu garab mari karna adduunkaa ina qabsano waa laynagu soo duuliyo waa layna tirtiri ama kursigana waa la isdhaafinba kii keligiia markaad ku tiraado war ilaahay diintiisa qaado adigu dhaqankeedii muujiyo shacaairteedii muujina wuxuu leeya sheekh waa laisqaqabanaya waa la isqaqabanaya war ilaahayga subxaana wa tacaala adiga oo sidan ah intaa ku siiyey haddaad addeecdo oo aada u sii dhowaato inuu kaaga roonaado mooyaane kaaga dari maayo bal taa ku kalsanow mar walbaad u dhowaato ood dhaqankaaga hagaajiso ood rabbi subxaana wa tacaala diintiisa garab siisaba intaad haysato inuu wax kuugu daro mooyaane maraaxil imtixaan in lagu mariyo waa dhici kartaa laakiin ilaahay subxaana wa tacala waa kaaga roonaanaya marmarsoodna kuu noqon mayso waan cabsaday marmarsood kuu noqon mayso waan cabsaday aada cabsatiida adoo cabsanaya qaada ilahay diintiisa subxana wa tacala rabbigaa isku tiiri oo yani garab ka dhigo oo cidka wax ku yeeli karta ma jirta macnaha saas wey wa kam in badan ayaanu ahlaknaa halaagnay oo min qaryatin degma ah taasoo badidad kibirtay oo qooqday fii maciishatahaa fii maciishatiha nolosheeda dhexdeeda ku qooqday noloshay noolaayeen bay ku qooqeen fa tilka midaasi masaakinuhum deegaamadoodii iyo guryahoodii wey lam tuskan xaal aan la degin min bacdihim iyaga gadaashooda ilaa qaliilan wax yar mooye in yar unbaa la degay oo ruux socoto habeen intuu ku dhaxay kadibna ka socday mooyaane muddo dheerba lama degin gadaashooda wa kunnaa waxaan ahayn naxnu anagu alwaarisiina kuwa dhaxlay maxaa laga wadaa ummadihii markii laga tirtiray dhulkii yuu u hadhay allah subxaana wa tacaala deegaamadii ilaah bay u hadheen cid iyagiina waa la tirtiro waa la baabiyey macnaha wamaa kaana rabuka muhlika alquraa xataa yabcata fii ummiha rasuula su-aashu waxay tahay marka imaanaysa nimanku haddayba muteen baad moodaaye baa la tirtiro jawaabtu waata wamaa kaana muusan ahaanin rabuka rabbiga muhlika alquraa degmooyinka mid halaaga muusan ahaanin xataa yabcata ilaa uu diro fii ummiha degmooyinka hooyadood dhexdeeda ilaa uu diro rasuulan rasuul ilaa uu diro rasuulkaasoo yatlu akrinaya calayhim korkooda aayaatina aayadahana ku akrinay wamaa kunnaa maanaan ahaanin muhliki lquraa degmooyinka kuwa halaaga maanaan ahaanin ilaa walxaal ahluhaa dadkeedu aalimuuna aalimuuna kuwa aalimiina ay yihiin mooye wamaa shaygii uutiitum laydin siiyey oo min shayin wuxuun ah fa mataacu lxayaati nolosha yani raaxadeedii wey noloshii addunyaa ee liidatay iyo wasiinatuhaa quruxdeedii wey wamaa cinda allahi waxa ilaahay agtiisa ayaa khayrun khayr badan oo wa abqaa joogid badan ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo wax garanay afaman macida wacadnaahu aan u yaboohnay afaman macida wacadnaahu aan u yaboohnay wacdan yabooh xasanan oo wanaagsan oo fa huwa isagu laaqiihi yaboohii wanaagsanaa la kulmayahay kaman cid miyuu la mid yahay matacnaahu aan u raaxaynay mataaca alxayaati nolosha raaxadeedii addunyaa ee liidatay uma kadibna huwa isagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min almuxdariina kuwa la keenaya ka mid ah oo cadaabka la xaadirinayo wey macnaha yani aayadda hore waxa weeye wamaa kaana rabuka muhlika alquraa xataa yabcata fii ummiha rasuula alla subxaana wa tacaala degmooyinka iyo magaalooyinka dadka degan ma halaago ilaa magaalooyinka hooyadood magaalooyinka midda hooyada u ah dhexdeeda uu rasuul u diro magaalooyinka magaalada hooyada u atee wey waa caasimada saas waan ummu lqura way magaalooyinka kalena ila iyaday raacsan yihiin iyadaa asal u ah iyadaa looga taliyaa magaalada caasimada ah ee magaalooyinka kaleo dhan raacsan yihiin middaa ilaa rasuul loo diro taasaa dhexdeeda rasuul loo diraya rasuulkii markuu u tago oy diidaan ay ku gacan saydhaan markaa unbuu ilahay halaagi subxana wa tacaala laakiin ummad aan rasuul loo diron oo waxbaba la gaadhsiininba layskama halaago xataa khalad kasta hadday ku jiraan khalad kasta hadday ku jiraan laba in la helo waa lagaa maarmaan rasuulku inuu u tago oo xujada la gaadhsiiyo lagu oogo waa mid ta labaad inay diidaan ay ku gacan saydhaan labadaa ilaa la helo ilaahay ummadaha ma baabi'iyo subxana wa tacala shirki kasta hadday ku jiraan ilaa xujada lagu ogo wax loo caddeeyo lama halaago lama baabi'iyo saas manaa rasuul wax u sheega oo wax u sharxo wax u caddeeyo markaa ay diidaan kaas in la helo way macna marka horeeto tii ahayd barwaaqaan haysanaa ee maxamedow hana qasin oo hanagu soo jeedin adduweynaha oo waxoogaaga yarka hanaga kala tuurin tii baa laga jawaabiyo wamaa uutiitum min shayin baa layi haddii aad u diidantihiin ilaahay diintiisa inaad qaadataan waxoogaa adduunyood haysataan waxoogaagana aad ka cabsanaysaan haddaad diinta qaadataan in laydinka kala tuuro wamaa uutiitum min shayin fa mataacu lxayaati dunya waxaad meesha ku haysaan oo dhan waa waxoogaa jiscin ah waxoogaa sahay adduunya waay waa wax yar alla agtiisa waxa ah ayaana ka khayr badan oo joogid badan miyaydaan caqli lahayn marka laba mid marka adiga waxoogaagaga adduunyada haddaad u xilato diin ilaahay qaadashadeedana aad ka cabsato tidhaahdo waxoogaagana kaa burburi waxaad ku tala gashaa intaa unbaa ku dheef ah ilahay agtii waxba kuma lihid haddaad diinta ilaahay qaadatana allah waxa agtiisa yaallaad leedahay labadaa kee dooran marka ma wax laysu dhigi karaa waxa agtiina yaallo eed yani la cabsanaysaan eed isla buusaysaan eed leedihiin haddaanu qaadanno waa nala kala dafi oo laysuu kana tegi waa wax yaroon qiimo lahayn oo raaxo yaroo adduunyo wey wax yar oo sahayar ah wey ayaduona dhammaanaysa idinkuna aad ka dhammaanaysaan laakiin wax weyn oo qiimole ilaahay agtiisu yaalla caqli yeesho oo ilaahay agtiisa wax yaalla u xisha marka waxoogaaga yarka ahe waa nala kala dafi iyo waxoogaagaa naga kala burburi iyo dawladdaa jabi iyo waa nala qabsan iyo ka tag waxaas waxa waa wax adduunyo waxana adduunye ka tag aakhare iyo waxa ilahay agtiisa yaa la dooro subxana wa tacaala dadku waa laba marka afaman wacadnahu wacdan xasanan dadka qaarna ilaahay baa yabahu wanaagsan siiyey yaboohiisii wanaagsanaa buuna aakhare la kulmayaa waa muminka ilaahay rumaysan waajibaadka diintana gudanaya yabooh baa la siiyey oo aakhare inuu janno helayena yaboohiisiibuu aakhare ugu tegaya kaasi iyo mid kale bala isgarab dhig ma isku mid baa kaasi yuu yahay ruuxu waxoogaa adduunyada loo raaxeeyo waxoogaa yar oo dheefa la siiyey adduunka dhexdeeda maalinta qiyaamadana dadka cadaabka dhexdiisa la keenaya ka mid ah labadaasi balamigu isgarab dhig laba jid bay kala hayaan labadaa jid baa layna leeyahay marka kala doorto diinta qaadashadeedu kollay dhib la-aan ma ahaanayso adduunkuna kollay dhib la-aan ma ahaanayo laakiin bedelka aad adduunka uun miisaanka idiin saaran yahay qiimaynaysaan aakhare qiimeeya laba isgarab dhig laisgarab dhigi karo ama isku qiimo ama isu dhowtoona mehe macnaha saas waa laleeyahy ayb wamaa kaana ma ahaanin rabbuka rabbiga muhlika alqura degmooyinka mid halaaga muusan ahaanin xataa yabcatha ilaa uu diro fii ummiha degmooyinka asalkooda midda asal ku ah iyo hooyadood dhexdooda ilaa dhexdeeda ilaa uu diro rasuulan rasuul ilaa uu diro rasuulkaasoo yatluu akrinaya calayhim dushooda aayaatina aayadahna ku akrinaya wamaa kunnaa maanan ahaanin muhliki lquraa degmooyinka mid halaaga wamaa kunnaa maanan ahaanin muhliki lquraa degmooyinka kuwa halaaga ma nihin iyo magaalooyinka dadka degan ilaa walxaal ahluhaa dadkeedu daalimuuna kuwa daalimiina ay yihiin mooye markay dulmi ku kacaan rasuulkii ay diidaan oy la dagaalamaan markaa unbaa la halaagaa wamaa shaygii uutiitum laydin siiyey oo min shayin shay ah fa mataacu lxayaati nolosha raaxadeediiyo jiscinkeedii weeye addunyaa ee liidata wa ziinatuhaa iyo quruxdeedii wey noloshan xunta ah raaxadeediiyo dhaldhalaalkeeda un wey wax qiimalama ah wamaa cinda allahi waxa ilaahay agtiisa ayaa khayrun khayr badan oo tan adduunyada ka khayr badan mataaca ka khayr badan oo wa abqaa joogid badan midda adduunyadu waa tegaysaaye afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn marka miyaydaan fahmaynin arrinkaas afaman macida wacadnaahu aan u yaboohnay wacdan yabooh xasanan oo wanaagsan oo inuu janno gelaya oo fa huwa isagu laaqiihi wacdigii iyo yaboohii la kulmaya mid la kulmaya yaboohii buu gelayaa helay oo fa huwa isagu laaqiihi yaboohii mid la kulmaya ah oo jannadii loo yaboohay helay helaya ah kaman cid miyuu la mid yahay ruux miyuu la mid yahay matacnaahu aan u raaxaynay mataaca alxayaati nolosha raaxadeedii addunyaa ee liidatay waxoogaa baa laga siiyey waxoogaa caafimaada waxoogaa xoola ah waxoogaa gurye ah waxoogaa baabuura waxoogaa raaca in yar baa laysugu aadiyey ila wax weynba mehe uma kadibna huwa isagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min almuxdariina kuwa lasoo xaadirinaya ka mid ah maalinta qiyaamadana naarta lagu soo xaadirinayo war labadaa bal isu fiiriyo ma laba isku mid aba jawaabtu waa maya haddayna isku mid ahayn midka roon jidkiisa qaada wey kaa loo yaboohay yaboohiina aakhare helaya midkaa jidkiisa qaad baa lagu leeyahy cabsinayayna ku geli wa yowma maalin ka sheekay nebi maxamed oo yunaadiihim alla ugu dhawaaqayo oo fa yaquulu uu odhanayo ayna aaway shurakaai kuwii wax ila wadaagay aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwa sheegtay kuwaad sheegan jirteen inay aniga wax ila wadaagaan aaway qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa xaqa u waajibay calayhim dushooda alqawlu odhaahdii ay ku waajibtay kelimatu lcadaab kuway korkooda ku waajibtay waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbiga now haaulaai kuwaas kuwani aladiina kuwii wey aladiina kuwii weeyey aqwaynaa aan baadiyenay aqwaynaahum waan baadiyenay waan habaabinay kamaa sida qawaynaa aan u habownay tabara'naa waan beri noqonay ilayka adaan kuu beri noqonay hadda kuma jirno maa maa kaanuu maynan ahayn yacbuduuna kuwa caabuda iyaana annaga kuwana caabuda maynan ahayn wa qiila waxaa la yidhi udcuu u yeedha shurakaa'akum kuwii aad sheegteen wadaagayaashiina u yeedha kuwii ilaahay inay wax la wadaagaan aad sheegteen u yeedha fadacawhum way u yeedheen falam yastajiibuu maynan ajiibin lahum iyaga heeba ma dhahayaan wara'w waxay arkeen alcadaaba cadaabkii walxaal bay saa dhacday ra'w ay arkeen alcadaaba cadaabkii iyagoo arkay low anahum iyagu kaanuu hadday ahaan lahaayeen adduunyada dhexeeda yaxtaduuna kuwa hanuunsanna lam yaraw lcadaaba cadaabka maysan arkeen wy manaa ayb macnaheedu waxa weeye maalinta qiyaamada marka la tago alla subxaana wa tacaala gaaladii buu u yeedhaya markaasu wuxuu leeyahay aaway kuwaad lahaydeen ilaahay bay wax la wadaagaan islaamtii iyo dhagaxyaantii iyo geedihii iyo wixii aada caabudi jirteen aaway yaa lala hadlayaa laba qaybood bay ahaayeen qaybi qaybtii la raacsanaa ee madaxda ahayd bay ahaayeen qaybna qaybtii wax raacsanayd ee raciyadda ahaa bay ahaayeen hadalkan inuu ka jawaabo qolada la doonayo waxa weeye waa qoladii raciyadda ahayd ee yani wax caabudi jiray asnaamta caabudi jiray qubuurta caabudi jiray ilaahay cidaan ahayn caabudi jiray kuwii baa la rabaa inay ka jawaabaan kuwii wax caabudi jiray baa la rabaa inay ka jawaabaan kuwaasi intaynan hadlin kuwii la caabudi jiray baa soo booday kuwii la caabudhayay ayaa hadalkii kusoo boodayoo waxay yidhaahdeen kuwaasoo ilaahay kelimadiisu kelimadiisii iyo qowlkiisu dushooda uu ku xaq noqday oo cadaab ku waajiboy kuwa cadaabku u waajiboy macnaha kuwaasaa hadalka ku hormaray markaasaa waxay dhaheen rabbiga now kuwani waa kuwaan baadiyeynay oo maxaad u baadiyeyseen oo u habaabiseen waxaan u habeen inaga annaga habowsanay yacni waxay ka dhiganayaan waxay doonayaan inay marmarsood u noqoto ilaahow annagoo han habowsan unbay iska kana raaceen eebbay rabaan inay iska riixaan a war maxaad u habaabiseen ood u khaladeen annagaa khaldanayn annaga laftanadaan saxsanayn haddan la jooga soo maaha tabara'naa ilayka kuma jirno waxood ka baxnay saasay taagan yahi saasay doonayaan inay ku fakadaanoo ay macnaha waxa weeyaan eedda dhanka kale ugu riixaan kuwii kaleeta ee yani wax caabudi jiray baa waxaa la yidhi haddana hadalkii lagu celiyay waxaa la yidhi udcuu shurakaa'akum war kuwii aada caabudi jirteen ilaahyada ka dhigan jirteen u yeedha markaasay u yeedhanayaan a sanam hebelow hubulow buu leey hebelow wiyaa heeba dhiiba heeh xataa kuma hayo falam yastajiibuu lahu inay wax qabtaan iskaba dhaafe xataa hee male a nin alla ki mid kastoo la caabudi jiray kii uu caabudi jiray unbuu yeedhanaya sheekh cabdiqaadir jilaaniyow shib uwaysow shib zaylaciyow shib falam yastajiibuu lahu hadal ma jiro markaasaa waxay arkayaan inay khaldanaayeen cadaabkiina waa kanoo meel loo fakan ma jirto wara'w alcadaab rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala adduunka hadday hanuunsanaan lahaayeen cadaabkan maba ayna arkeenba soo saas ma laakiin adduunkii bay khaldanaayeen markay adduunka joogeen bay alla cidaan ahayn caabudi jireen oo baryi jireen tii baa lagu haystaa marka saas weya kuwan odhanaya allow waanu annagu maanaan sabab u ahayn inay lumaane hadda anagoo lunsanubay iska kaana raaceen kuwa odhanayana iyagana marmarsood u noqon mayso iyagana marmarsood u noqon mayso maxaa yeelay haddaa aada lunsanaatida khalqiga lumiyaa ku yidhi adiga haddii lagu raaco oo aada kuwa ku raacee khaladka kugu dabagala iga hadha aadan dhihin iga hadha shib haddaad u tidhaahda xataa waa lagu qabsana sheekh waa ku barakaysananaayo barakaad leeda hadii lagu yidhahda ood shib iska tidhaahdo ha lagu salsalaaxdo ha lagu dhundhunkado marka dambana wax ha lagu weydiisto berita kaa bix saari mayso inaad tidhahdo ilahu anigu maxaan ku idhi ilahu anigu maanaha soo caabuday waxaa lagu dhihi war soo maadan raalli ka ahaynoo shib maadan ka dhihin ha waa lagu haystaa marka waa lagu qabsan maxaa la rabaa waxan markaad aragtay inaad diido oo aad macnaha wax way ka dagaalanto inta suurtagal inaad ka dagaalanto haddaad ka dagaalanto wixii markaa kadib dhacaayay adigu eed kuma lihid saas way macnaha marka waxa weye ilaahu annagoo lunsanubay iska kaana dabagaleenoo waa lumeen haddana kuma jirno warkooda beri baanu ka nahay wax idinka saaraya marka kuwana kama baxayan kuwana kama baxayan saas way maana ayib wayawma maalin ka sheekay nabi maxamed ow yunaadiihim alla ugu dhawaaqayo fayaquulu odhanaya ayna aaway shurakaa'ii kuwii wax ila wadaagay waase iyagu qabeen aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tascumuuna kuwa sheegta aaway qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii intaan kuwii jawaabta lahaa ayna jawaabin madaxdii iyo kuwii la raacsanaabaa jawaabta ku hormaray maxay dhaheen qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa xaqa uu xaq noqday calayhim korkooda alqawlu ehaha odhaahdu ay ku kor noqotay hadalka qawlkaas muxuu yahay waa kalimatu lcadaab laamla'ana jahannama min aljinati wannaasi ajmaciina qawlkaa wey kuwa uu ku xaq noqdo ku waajibay korkooda hadalkii ilaahay ee cadaabka ku saabsanaa wey xaqa uu xaq noqday calayhim korkooda alqawlu odhaahdu korkooda ay ku kor noqotay kuwaasaa waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganow haaulaai kuwani aladiina kuwii weeye aqwaynaa aan habaabinay aqwaynaahum waanu habaabinay kamaa qawaynaa saan u habownay oo kaleeto annagaa habowsanayn hadda annagiiba haddaan lunsanaynba kuwa maxaad u lumiseen ma eed baan ku leenahay saasa ka wadaan tabara'naa waan beri noqonay ilayka adigaan kuu beri noqonay oo kuma jirno waxooda hadda kuma jirno allo ka baxnay maa kaanuu maynan ahayn iyaanaa annaga yacbuduuna kuwa na caabudaan annaga maynana caabudi jirin layska yeeli maayo waxa uu lagaa yeeli haddaad ka dagaalantay ood diiday ood inkirtay haddaad se u aamustay ama aduguba ku talisay marka lagaa yeeli maayo wa qiila waxaa la yidhi udcuu u yeedha shurakaa'akum ilaahyadiina u yeedha kuwaad sheegayseen ilaahay inay wax la wadaagaan ee ilaahyada idin ay wax weydiisan jirteen kuwii u yeedha fadacawhu markaasaa u yeedha waxyahood iyo waxay u aqoon jireen bay u yeedheen falam yastajiibuu maynan ajiibin lahum iyaga maba ajiibi karaan ma ajiibayaan wara'w falam yastajiibuu maynan ajiibin lahum iyaga walxaal baynan ajiibin ra'aw ay arkeen alcadaaba cadaabkii ay arkeen xaaladaa iyaga ehe aynan shuuqba u dhahaynin ayna u jawaabaynin xaaladaa iyada cadaabkiina waa arkaan xaaladaa cadaabkiina waa u muuqdaa macnaha yani meel aada iska soo dabaqaban karto ma aha macnaha saasaa laga wadaa low anahum iyagu kaanuu hadday ahaan lahaayeen yahtaduuna kuwa hanuunsan hadday ahaan lahaayeenna saa wax uma dhaceeno cadaabka maynan arkeen hadday adduunkii hanuunsanaan lahaayeen wa yawma maalin ka sheekeen nabi maxamedow yunaadiihim alla ugu dhawaaqayo oo fa yaquulu uu odhanayo maadaa maxay baad ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la diray kuwaan soo diray maxaad ugu jawaabteen facamiyad waxaa indhabeeshay calayhim korkooda alambaau wararkiibaa indhabeelay yowmaidin maalinkaa oo fahum iyagu laa yatasaa'aluuna isma weydiiyaan fa amaa man ciddii taaba noqda oo wa camila sameeya wa aamana rumeeya oo wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan fa casaa waxaa mudan an yakuuna inuu yahay min almuflixiina inuu ahaanayo min almuflixiina kuwa liibaana mid ka mid ah maalinkaa alla waa u dhawaaqaya wuxuu u dhawaaqayaa khalaa'iqdiio wuxuu leeyahay maxaad ugu jawaabteen rusushan soo dirsaday rusushana waa la weydiin ayagana waxaa la dhihi maxaa laydinku jawaabay kuwii loo dirayna waa la weydiino maxaad rususha ugu jawaabteen maalinkaa wararku waa indhabeelaya camiyat calayhim lambaa ambaaga waxaa laga wadaa xujooyinka xujadii berrita lagu marmarsoon lahay lagu cudur daaran lahaa way ka indhabeeshay xaggooda yani waxaa laga dhigay sidii iyadoo xujadu ay xaggooda soo aaday oo kaleeto xaggooda markay soo aadayna ay indhabeeshay macnaha way iswaayeen soo maha marka macnaha xujadii ruuxu markuu gar leeyahay oo wuxuu gar ku yeelan lahaa iyo xujadiisii uu la yimaado hadalku yacni hadalka ma waayayo kamana indhabeelayo wuxuu ku hadli lahaa ama ku sheekayn lahaa ama ku garbixi lahaana waa u cadda sooma laakiin hadduusan waxbaba soo diyaarsanin oo soo diyaargaroobin wixii uu ku xujo bixi lahaana uusan keensanin soo wax walba ka qarsoomi maayaan fa camiyat calayhim alambaau xujadii ay ku garbixi lahaayeen baa markaa ka indhabeeshay ma helayaan wy maanaa markii la yidhahdo maxaad ilaahay cid aan ahayn u caabudeen gar ma helayaan waxay ku jawaabaanna heli maayaan macnaa markii la yidhahdo rusushii maxaad ugu jawaabteen jawaab ma helayaan facamiyat calayhim alambaau yowmaidin fahum laa yatasaa'aluuna isma weydiinayaano iyagii isma warsanayaan war maxaan ku xujo baxnaa maanta maxaan ku marmarsoonnaa lays warsan maayo war ma yaala nin walba goonidiisa loo haystaa macnaa saas wy ciddii tawbad keenta intuu hadda adduunka jooga iimaankana cusboonaysiyo iimaan la yimaada camal saalixana ku dara kuwaas waxay mudan tahay inuu ka mid noqdo kuwa liibaana macnaha wa yowma maalin ka sheekay nebi maxamedo yunaadihim alla ugu dhawaaqayo oo fa yaquulu uu odhanaya maadaa maxay baad ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii lasoo diray facamiyat waxaa indhabeelshay calayhim korkooda alambaau wararkiibaa ka indhabeelay dushooda warkii ay heli lahaayeen iyo xujadii ay ku garbixi lahaayeen ayaa indhabeeshay oo u imaan weyday way iswaayeen wey macnaha ayb yowmaidin maalinkaa oo fahum iyagu laa yatasaa'aluuna isma weydiiyaan fa amaa man ciddii taaba tawbadkeenoo soo noqda oo wa aamana rumeeyo shirkiga ka yimaada oo wa camila sameeyo saalixan camal wanaagsan fa casaa waxaa mudan an yakuuna inuu ahaanayo min almuflixiina kuwa liibaanay mid ka mid a kuwa liibaanay oo wuxuu doonaya helay mid ka mida inuu noqonayo ayaa xaqiiqa ah oo uu mudan yahay wey macnaha hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma waslama ala nabiyina muxamedin waala alihi wasaxbihi wasalam